barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa sabti bisha sebteembarna waa saddex sanadka labada kun iyo lix tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee madasha dhallinyaradana ah waxa uu ku saabsan yahay sababaha keena in dhallinyaradu ay guurku ka raagaan
gabadhda waxay rabtaa qof u qalma dagaalaa la galo dhib baa lasoo marayo wiilashii waxbarashadu way ka wada daahday shaqadii waa laga wada caajisan yahayo dhib baa jiro waa laga wada cabsanayaayo qofku kuma dhiiranayo inuu shaqadiisi u qalanto inuu aado gabdhaha haddii aniga camalan waxay raadinayaan qof uu qalmo wanaagsanoo nin garti lahoo nin waxqabad lahoo bay raadinayaan wax waxna way baranayaan tusaale ahaan aniga hadda jaamacadaan dhigtaa maan diideen dee haddaan helayo nin ii qalma
dhankii heesahana kama marna idaacaddeenna maanta
intaas iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa galabta sabtida gaaray magaalada hongshung ee waddanka jiinaha halkaas oo uu kaga biiri doono shirka hogaamiyaasha g nty waxa uu la kulmi doona dhigiisa shiinaha shin jimbing ka hor shirka inta uusan bilaabin kadib shirkaasi kooxda labaatanka ee maalmaha xadda iyo isniinta ayaa madaxweynuhu waxa u safri doonaa magaalooyinka vintin iyo louis halkaas uu kaga qaybgeli doono shirka dalalka koonfur bariya asia iyo shirka bariga asia ee maalmaha talaadada iyo khamiista halkaa ka dhici doona
madaxweynaha dalka philibiines ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu xaalad qalalaasa ah ku jiro kadib markii qarax dalkaasi ka dhacay ay ku dhinteen ilaa afar iyo toban qof oo halkaa ay ku dhaawacmeen tiro kale oo aada u badan oo qaarkoodna ay ku jiraan xaalad khatarah qaraxan ayaa shalay ka dhacay suuq ku yaala daevo taas oo ah magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha dalka philibiin ayaa ku sugnaa magaalada marka qaraxa uu dhacayay laakiin goobta oo aan u dhoweyn
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho kasoo deeriyay cabduqaadir maxamed okey wariyaha v o eda waxaana uu ku saabsan yahay waxyaabaha keena in sababta dhallinyaradu ay guurka uga daahaan iyo sababaha keena waa kan barnaamijkii
waana wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkanle barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa waa maxay sababaha keena daaha guurka maxayse tahay qurbasirada maxayse dhaladu ay ka aaminsan yihiin waxaa nagala qaybgeli doona barnaamijka axmed abshir geedi najax aadan faarax iyo cabdulqaadir xaaji xuseen oo dhammaantood ah dhallinyaro xilligan u oleeya sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa kana tirsan lacadka horumarinta qoyska ee guryasamo oo hadda ka howlgala magaalada muqdisho dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada axmed geedi maxay yahay sababta ad u aasaasteen ama u samaysa ururkan
macadkan waa mahadsantahay cabdulqaadir sababaha ugu weyn macadka loo asaasay saddex qodoba ugu weyn qodobka koowaad waxaa waaye in dhallinyarada lamaanayaasha intays guursan ka hor la baro tababar la siiyo la baro qaabka doorashada iyadoo lagu salaynayo qaabkii nebi maxamed sal alay slam yidhi halisku doorto sababaha kale sababka labaad oo kale u asaasnay macadka waxaa waaye dhallinyaradu markay isdoortaan oo isguursadaan waxaa imaanaya khilaafaad in khilaafaad xarun xalisa uu noqdo Ee, qodobka saddexaadna inuu soo diyaariyo dood cilmiyeedyo ee, maalin dhaweyta waxaan qabanay dood looga hadlayay ee, qodobada hadda aad ka hadashay sababaha dhalinyarada keenay inay guurka ka daahaan iyo ee, guurka qarsoon oo dhalinyaradu ay sameeyaan inta badan waan gartay Eh, cabdulqaadir eh, sababaha keena daha guurka aan ku horeeyo adigu dhallinyaraad tahay dabcan maxay tahay Een, aad u mahadsan tahay Een, sababo badan aa dhalinyarada soomaaliyeed markaan fiirino ku sababa in guurka uu daaho Een, ha ugu badnaato waxbarashada oo dheeraata ha ugu badnaato dagaalada dalka ka jiro oo dadku ay barakacaya waxyaabahaas ay samaynayaan iyo midda ugu xoogan oo ah walaaca gabadhii waxay leedahay saaxiib laakiin waxay ka walaacaysaa inay doorato saaxiibkeed Een, midda labaadna waxa waaye buufis la xiriirta gabadha ama wiilka taasoo keenayda in gabadha ama ay safar joogtaa tahay ama wiilku uu yahay safar joogta ah oo dibad u socdo waxbarasho kale raadinayo midda kaleo intaas jirtaa waxa waaye dhaqaalaha adduunka waxaa jira wadamo badan oo dadka isguursanaya dhaqaalahooda laga garab siiyo kaasina ay keento een, in guurka uu daaho waxaa kaloo jirtaa waxay tahay een, shaqada oo dadkiiya shaqa la-aan jirta shaqa la-aanaa ka jirta magaaladii waxa waaye gabadhii waxay rabtaa magaalada muqdisho oo kale markaan ku salayno annagoo macadkeena oo ka howlgalo deegaamo badan kana samayno baaritaan ah qaabka guurka u dhaco muqdisho oo kaleeto waxa waaye in dadkii aysan dhallinyarada hesh- jirto shaqa la-aan gabadhii waxbay soo baratay waxay dooqanaysaa keliya wiil wax soo bartay wiil wax soo bartay haddana shaqeeyana wiirya wiilashii markay helaan dhaqaalo bilaaw ama ay shaqa bilaaw ay helaan ayaguna waxay raadinayaan gabar guurkeeda uu ku kaco dhaqaale yar iyadoo tii wax baratayba ay ku qasban tahay inay maanta wax ku barato ama ay ku shaqaysato ama ay ku noolaato qoys biilka maanta soo saaraya marka waa midda ugu weyn walow ay jirto waxyaaba badan oo guurka daahya waan gartay Eh, najax aadan eh, dadka guurka ka daahaad ka mid tahay haddaan si kale u dhigo eh, eh, waana sababta la isweydiinayo daahidda guurka marka maxay kula taha adigu inay sabab tahay
waa mahadsan tahay dadka guriga ka daaha waxaan dhihi karaa dee anugu weli kuma jiri Hay.
dadka du- guriga Weli waa daaha yartaa.
am still young dee weli maan gaari soddon ama labaatan iyo shan ifkan weli maan qabanin marka ma dhihi karaayo dee waxa soomaalidana waxa lagu beeskarayn jiray gabadha in ay gaadho ilaa iyo labaatan iyo shan bay gabarnimadeedu okay tahay ama wanaagsan tahay ba la dhihi jiray dhaqankeenna hore dee haddaba labaatan iyo shan xataa ifkan weli ma gaari maan daahin guurka laakiin eh, waa laga hadlay maasha allah uu kasoo hadlay walaalkay sababaha keena anigana waan dareemayaa dee markaan baarbaarno oo aan daraaseyno ee sababaha keenahaya guurka bal Way maxaa jiraan.
keenaya adigu eh, calafdoon baad tahay waxbaad baratay sida cabdulqaadir sheegayna da uun qof wax bartood lacag la raadinaysaa marka bal noo faahfaahay waa mahadsan tahay Ee, aniga shaksi ahaantayda amaba dee bulshada gala marka la eego sababaha ku keena guurka siiba gabdhaha haddaan ka hadla ee, gabadhu dee waxay rabtaa qof u qalma dagaalaa la galo dhib baa lasoo marayo wiilashii waxbarashada way ka wada daahaday shaqadii waa laga wada caajisan yahayo dhib baa jiro waa laga wada cabsanayayo qofku kuma dhiiranayo inuu shaqadiisi u qalanto inuu aado gabdhaha dee aniga camalan waxay raadinayaan qof u qalmo oo wanaagsanoo nin karti lahoo nin waxqabad lahoo bay raadinayaan wax waxna way baranayaan tusaale ahaan aniga hadda jaamacadaan dhigtaa maan diideen dee haddaan helaya nin ii qalma dee wiilashiiba ma arko in wiilash horta lasoo dhisa waayo habluhu badaan inta madaxa madoobe muqdisho joogto ninkuu qalmaad weli ka laadahay waan kuusoo laabanaya Eh, markaad leedihiin dhallinyarada guurka ka daahday daruufaha dhaqaale waxaa jiro marka laga yimaado waxaa jirta sheekooyin kale oo la isweydiin karayo ah in dhallinyaradu haasaabaha ay ku daahaan marka haasaabahoo daahay guurkooda arima ka dhexeeya Ah, xiriir weyna ka dhexeeya eh, cabdulqaadir Eh, sababta waxaa waaye eh, dhallinyaradu eh, haasaawaha inuu ka daaho ayaaba eh, dhiguurka inuu ka daaho waxaaba keena haasaawaho lagu daahayo haasaawaha marka la isdukaansanaayo haddaan si kale u dhigno eh, wakti badan ayay dhallinyaradu qaadataa Eh, wiil aan qaraabo naho isnaqaano eh, muqdisho uu ka tegey eh, jaamacadu uu bakistaan u aaday bakistaan uu soo dhameeyey intii jaamacadda uu dhiganayey intii dugsiga sare uu dhiganayay intii uu masterka xitaa digrii samaynayay waxaasoo dhan gabadhay wada socdeen Eh, gabadhi Hal waxay gabar.
hal gabar gabadhi waxay ugu maqaalo ah dad aad iskugu fiican ay hayeen runtii way isla daaheen laakiin daaha dhibaato badan uu leeyahay waxyaabaha aadka i cajiib geliya waxaa ka mid a gabadhi inta dhowr jeer lasoo doontay ayay go-aan qaadatay waxay tiri anigu intaasoo sano midka aan la soo socday ayaa calaf ii noqon doona sidaan aaminsanahay kaasaa naayaa i dhihi doona cid kale ma rabo Eh, waalidiintii waa ku kala Naayaa fogeen.
abbaa i dhihi doona.
Eh, kaasaa ab- abbaa i dhihi doona Ha, si kale haddaan u dhahno gabdhuhu naayaada ma ogola Eh, inkastoo ay ogolaadaan marka dambe markii la guursado Eh, laakiin naayadu waa erey fiican maba aha Ma- maalna kuma wanaagsana.
meelna kuma wanaagsana dhaqanka iyo diinta intaba aan- aan aan ka raaligeliyo gabdhaha Eh, si gaara gabadha aan ka sheekeynaya hadda inkastoo magaceeda in la xusaysan u baahnayn muhiim aysan ahayn gabadhii waa lasoo doontay wax badanaa eh, lagu dagaalamay wax badanaa reerkii ay go-aan adag siisay wax badan ay ka meermeertay akhiirantii way isguursadeen toban sano waa wada socdeen abdulqaadir ugu yaraan toban sano toban sano oo xasaawo ah marka si waa u fiican yahay oo markii eh, la wada socdo oo waxbarasho timaado oo shaqa timaado oo la kala fogaado in yacni labadii qofood oo sida labadaas qof oo kale kalsooni fiican isku qabteen isla socdaan way fiican tahay sina way ku xun tahay haddii la wada joogo oo fursaddu ay taagan tahay dhibaato kalaa dhici karta oo oo aan dhaqan fiican ahayn marka in guurka la dedejiyo waa sababta aan maxadka u furnay ka mid tahay cabdulqaadir Eh, eh, marka xasaawaha Okay.
cabdulqaadir dhalinyaro badan baa dabcan haasaawda guurkood baahana meelaha qaar dadka la isweydiin kara laakiin dad badanoo daruufayn baan ayaan haddana guurka u diyaarsanayn waxaad og tahay in magaalooyinka soomaalida qaarkood dhaqan ahaanba guurku iska daaho marka doodaha caynkaasa maxaad ku salayseen
waxaan ku salaynay waa waxa macadkeennu aan dabcan u asaasnay ama uu rabo inuu u shaqeeyo in guurka daaha een, aan ka samayno digniin iyo inaan ka samayno wacyigelin iyo inaan ka samayno in dadka iyagu isguursan kara isguursadaan Ee, qof dhallinyara ayaa maanta wuxuu haystaa wuxuu leeyahay saaxiib haddana wuxuu leeyahay awood uu ku guursado laakiin guurkii uu daahina wuxuu leeyahay laba sano kadib ayaa waxay ku wanaagsan tahay inaan guursado sida diinteenu sheegaydana waa guurku waa waxyaabaha ugu faa'iidada badan ee dadku noloshooda ay ku dhisanto ama ay ku kabanto Ee, dadka dhallinyarada ah inta badan waxay ka hadlaan waa inaan eh, yeeshaa guri waa inaan eh, xoolo tabcaa haddaan soo shaqeeyey haddaan jaamacad ka soo baxay haddaan waxbarasho bilaabay sidaas la adligeed maanta ma guursan karo Ee, wax ugu badan oo guurka daahiyahina dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha waxay ka imaataa waa gabdha Een, wiilku maanta markuu diyaargaroobo horuu ka guursadaa laakiin gabadhu intay raadinaydo ama anugu aan shaqeeyo ama nin shaqeeya aan helo ama waxaas aan helo ay inta badan ugu daahaan Een, marka najax iyo tiimkooda daahay guurka een, walow aan isku macad ka tirsanay haddana eedaynta ugu badan waxaan saarna in gabdhuhu ay guurka daahiyaan ay najax ka mid tahay Een, waxaan rabnaa marka in macadkeenu uu soo saaro natiijo ka duwan iyo fays ka duwan iyo weji aan ahayn wejigii guurka ee shalay oo qofka la tuso hadduu maanta heli karo waxa ugu yar inuu ku guursado hadduu heli karo inuu een, fududeeyo guurkiisa in gabdhihii ay sidaasoo kale ugu dulqaataan wiilasha ay la fududeeyaan wiilasha dhallinyarada waxaan u sheegaynaa inaysan ka cabsan gabdhaha isku galaaska ahaayeen wiilku wuxuu leeyahay gabadha waxay leedahay weji ka weyn gabadha ee ka imaanayda ama sheegaad gobolka.
leedahaano yaa kala aamusa Ha- ha najax guurku adukooda ka daaha sida cabdiqaadir ku dooday marka maad u fuudaysaan walaalihiinan si walbaba haydis walaashaaneen wax uun idin soo bandhigta walaa waa mahadsan tahay uma malaynahay dee ee, waxaa la dhahay bad malay baa qurmiya hal gabaroo dee guurka daahisa hablaha dhan inay ee, ee, wada la dhaho hablaha dhan baa wada daahiyey hablo badan oo diyaar u jooga waxaa diyaar u ah diyaar hadduu wiil usoo bandhigdo oo raganimadiisa iyo ninnimadiisa uu soo muujiyo uu rabo inuu guur xalaalo uu guur geysto laakiin aan guurka qarsooneen dee nin raga ma dhihi karna ninka oo guurka qarsoon gabadha usoo bandhiganaya haddii la heli lahaa dee shaksiyadeeda maanta dee wiil iisoo bandhigto sheekada guurka qarsoon iyo qurbasida waa sheeko weyn waan usoo laabanayna Ya.
isla doodayna laakiin adiga najax ah cabdiqaadir wuxuu leeyahay guurka eeda daahisa sida tusaale wanaagsan loo noqdaay waxaad ugu jaabi lahayd waxaan uga jawaabi lahaa dee anigu guriga ma daahiye mana iyo dee waxaa weli waxaan ahay dee macadka maamulihiisa waxaan mar kasta hablaha iyo wiilasha ku dhiirigeliyaa in ay isguursadaan oo guurkala wanaajiyaan laakiin anugu markaan leeyahay laakiin anigu- marka waa inaad is samaysan soo ma waa inaan sameeyo Haye.
dee weliba calafkiibaa dhiman Haye.
ha u malanin anigu inaad diidanahay dee ay- haddii weliba dee nin geesiyo aniga ii qalmo agteeda soo istaago weli maan arag dhahan deena jaxi waa ku rabaa Haye.
oo aabahayga qaaliga geeska intuu u tago dhaho inantaadaan rabaa weli maan arag bacdiqaadir Haye.
dhimaha mid kasta intuu aniga soo hor istaago abaayo waa ku rabaa tartiib inuu hoos iisoo dhaho weji ma noqonayso kaan dhaho dee aabahay u tagna inuu luuq qalo ama uu yidhaahdo aan aan hagga iskala isla marna aaba maxaa ka doonaynaa waxaas baa aniga u diidahaya guurka laakiin nin geesi haddii la helo maan diideen Eh, waktiga ugu badan waxooda kala lumaabaa la yidhi waxaa loo yaqaano eh, waxaa loo yaqaano dabcan dooq wareerka ama yabaalka wadana jaxay nin walba qurxoonne isha baa la raacaysa wiilkuna gabarba qurxoon si buu u fiirinaya marka si kaa loogu gudbaayo waxaa lama jira su-aasha xuseenaya axmed Eh, waa maasanta cabdulqaadir waa run eh, arrintaa ka dhawaajisay inta badan sababaha guurka daahiya Eh, waxaan soo sheegnay inay dhaqaale la-aan ka mid tahay in waxbarasho bahalka ay ka mid tahay waxbarashada lagu daaho waxaa ka mid taha la sheegay in shaqa la-aan ay dalka ka jirto tahriibaa la sheegay wax badan waa arrinta ka hadlay laakiin waxa ugu badan waa intaa ka dhawaajisay waa yabaalka waa wax la yidhahdo ya- dooq- dooq wareerka ama yabaalka gabar kastaahi wiilku wuxuu rabaa markuu shuruudaha uu degsanayo inuu shuruudo badan oo aysan gabadhii ku dhammaystirmaynin uu u yeero wiilkiina gabadhii wuxuu u rabaa inay shuruudo badan gabadhii laga xiro waxyaabaha inta badan guurka hadda waxaan kaga sheekay wiil aan qaraabanahay oo gabar ay isku fiican yihiin Toban sano kadib.
toban sano is- is- isdooqdeen way isku fiicnaayen kuwaas laakiin qiso kaloo waxaa jirta yar aan saaxiib nahay ku dhacday waa soddon sano u dhaafay soddon shan sano afartan kuu dhow yahay intaa wuxuu raadinayay gabaruu guursado waana weysanaa markaan la sheekaysto wiilka Dooqiisu ka saaxiib ahay, waayay.
dooqiisu ka waayay Mhm.
gabar kastoo la waa ninka ugu waxaan dhihi karaa ninka ugu sheekada badan magaalada muqdisho ama ugu shaansiga badan ha sabab la-aan ma dhaco haddana saasoo tahay cidda uu guursan lahaa wuu waayay marka sababaha ugu badan oo keenta dhalinyarada waxay tahay waa dooq dooqyabaalka waaye nebigu sal alay wasalam uu ka hadlay wuxuu yidhi afar waxyaabadood raggu dumarka ku doortaa ama dumarku ragga ku doortaa waxaa ka mid a diintii waxaa ka mid a nasabkii inay qabiil wanaagsan ka dhalatay laandheer ay kula yihiin waxaa ka mid a eh, eh, sheegay inay isku doortaan waxa la yidhaahdo maalka waxaa ka mid a quruxda ama jamaalka uu nebigu sheegay nebigu wuu tilmaamay wuxuu yidhi gabdhaha ama wiilasha ku doorta diin iyo akhlaaq ku doorta weerarka markuu la hadlayay dadka eh, reeraha eh, gabdhaha u joogaan iyo kuwa wiilasha u joogaan intaba markuu la hadlay nebigu dardaarna uga tegay wuxuu leeyahay haddii ay idin yimaadaan idaa ataakum miman tardawna diinahu wa khuluqahu fazawajuuh haddii dad wiil ama gabar aada dabicigeeda aada raalli ka ta ka tihiin hadday ar- arartaan ilmihiina u guuriya ama gabadhiina u guuriya ama wiilkiina u guuriya dad akhlaaq leh marka diinta in laisku doorto sida nebigu sheegay dardaarankaasaan qaadanay cabdulqaadir doqyabaalkan iska dhaaf boqol halsidaay aad baad umahadsantahay waxaan rabaa eh, guurka qarsoodiga ama khudba sira eh, doodaha toddobaadkan xiisaha leh aad ka hadlaysaan bay ka mid ahayd daruufabaa keena leedahay iyada nafteeda ha ahaato eh, guurka oo la samaysan karin baaqdinta waalidka meelaha qaar dad baa ku doodaya eh, khudba suuradana waa dood muddo soo jirtay oo maanta kuma soo koobi karayno adigu maxaad ku diiday najaxay khudba sira maxaad se- maxaad fikriga qabtay muxuu yahay horda qubsire magacaas waa magac waa magac la xumeeyey dadkana hore waxay dhihi jireen masaafo masaafaa lala geli jiray saaba u dhig Saafo Masaafada u dhig.
ka waran.
laakiin masaafadii waagii jirta soomaalideeni hore iyo qo- ee, midkan meherxadka ah isku mid ma noqonayo waa kaafiga la dheeri laga yaaba inaa oo kalaan lahade wax laga yaaba inteena inaan ku dhalanay masaafada inaan ku gal- ku dhalanay sanadahana waxaa soo baxday in laga doodo baa baa baa jira marka kaafiga la dheeri baan dhihi karaa anigu qubisiraha waxaan ku diidanahana waxaa kamid ah anigu ee, meherxadkaas waxaan ku diidanahay waxaa kamid ah horta waa jiraan duruufo la sheeganayo waa meherxad baa u bixisay Ya- yaa waa meherxad diya
yaa aniga haddi waxaan u garanayaa meher xad Haye.
reer muqdishona waxay dhahaan Qubasiro.
qubasiro marka anigu meher xad baa dee waqooyi- dhinacina waqooyigana waxa laga dhahaa meher xad baan dhahnaa meher xadkaas waxaan dhihi karaa wax banaanba ma aha markii la fiiriyo laakiin dadku sababay sheeganayaan aniga waxay u galiftay lacag la-aan ma haysta gabadhaan rinkeeda ku doon aabeed aan ugu tago ma haysti qaar waxay dhahayaan waxbarashadaa iisii socdo waan waan waan sii haysanaya inantii baan ku ilaalsanaya oo waxaan rabaa inaysan nin kale iga eegin oo waa qubsiraysanaya luuqan la gelaya wax banaan inaysa ahaynba waa dareemaysa magacaasa gad- waa wax la xadaayo waa dareemaysa anadaasaa ku diidana weliba waxaan k- leeyahay ama wiil nimanka u sababa inay inantu ay ay haye dhahdo waayo dee aniga kuma dhahay i guursantaa ku inaan inaan- intaan ku imaado laakiin adaa i- waa inaa adiga marka hore kaa timaada gabadhan gabdhahan wax lagu yaqaanaa xishood hadal kama hor imaanayo ma dhahayo intu ku imintaan ku imaado walaalo i gurso waxay ka imaanaysaa wiilkay ka imaanaysaa wiilka markuu gabadhiisa sabdo waa ku jecla waa ku jeclaa lais dhaho haye aniguna waan ku jecla haddaba waxbaan bartaa anigu maxaa talaaba bu- bay bay dhahaysaa qubsir wax la yidhaahdaa jira oo soo miraxadana waxbarashadaa wadanaysaa tartiibtu waa noolaanaysaa maalinta waxbarashada dhamaysadid baan hooyo u teganaa Hoo- gabadhii hooyo waxay u tahay gabaray u tahay guriga joogtaaba waa weliba sababaha nagu dhaliyo oo saa'idka ah inaan ka doonno qubsiro gabdhaha aan u malayna inay gabdha yihiin oo xaafadaha noo jooga haddana aan gabdha ahayna dee wiilasha ay luuqa la gelayaan waa wax laga xishoodo oo laga aan rabno inaan ka dirdirno oon dabar goyno soomaalideenana ka- weliba aad baa lagu dhaleeceeyaa ee, meesha banaadir aad baa lagu dhaleecaya waxa la dhahaa qubsirada ku badan anigu dee markaan daraaseeyey aan fiiriyey walahi waa la yaabhaya inan baan kulana mar markaas ii sheekeenaysa jaamacad anoo jooga markaasay leedahay anigu ciddeyda gabar baan u ah saddex nin baanu soo maray ilaahay kugu dhaariyey bal ka war waxaas soo soo wax in laga fariisto macad wax ka weyn loo furo soo maaha markaas waxaa le oo maxaa sababay dee ima og hooyo gabar ay ii tahay anigana baahideeda ma hooyadeeda og bay leedahay ee, tartiibta saddex nin baa soo maray waxay la noqotay wallaahi macadka xataa ma aas-aasneen waxaan joogay muqdisho intaan jooga xataa waan xasuustaa labaatan iyo saddex beri baan joogay ma marka qaar waxay saxaan adinku maxaa taa bedelkeeda waxaad leedihiin guurkii lagu daahana waa diidan tihiin qulbasiraha dhalinyaro badan baa ka soo horjeeda de ayagu dhahaya maaragtay meelaha qaar xal bay tahay oo- oo asturnaan bay tahay marka najaxayso su-aalo waaweynki ma cabdiqaadir xal ma jiraa tan la xariirta Een, aada u mahadsan tahay Een, horta waxa qodbasirada la yihahdo iyo masaafadu labay kala yihiin masaafadu gabadha iyo wiilku marka isla baxaan oo ay gobol isla aadaan tusaale baadiyaha miyiga markaan fiirino way soo laabtaan waxayna u soo laabtaan ayagoo gurigoodii loo dhisay xilliga hore laakiin waxaa la yidhahda qodbasiradu meel walba iyadu ka jirta haba lagu kala badnaaday sida eh, shacabku u- u kala badan yihiin magaaladiina ugu kala badanta oo muqdisho wax gooni u ah maaha dhaqan ahaan laakiin waxyaabaha keena haddii aan ka hadlo oo labada qofood ku sababa een, wiilku ama gabadhu labadooda mid baa horta wada oo gabadhu gooni uma wado wiilkuna gooni uma wado wax la wada wado waa wax la wada wado Najax aad ka duulta haddaan maanta najix iraado najixay haye maisqudbasirasaynaa galabta oo or mayleeda haddii laakiin ayaduna ay ka helaydo wayla- way igu raacaysaa oo waa wax labada qofood ay wada wadaan laakiin eh, wiilka ama gabadha wada waxaa lagu yaqaanaa qofkaasi xiriirka qofka kale waalidkiisa wuu ka xishoodaa inta badan wuu ka dadbanaa waa waxyaabahan ku ogaanay intaan samaynaynay macadkaama aan ku wadnay waxaa kaloo jira waxa waaye xiriirka shukaansigoodan waa waqti kooban oo kuwii daaha maahan ayagu maanta isbarteen inay maanta kala baxaan ay rabaan midda kaloo jirtaa waxa waaye labadaas qofood kulankooda uu gaaban yahay oo waxay kulmaan marka ugu bataan intaysa qudbasirada samayn shan mar bisa inta badan kulmaayaan wax ugu badan waaye sababta way kala xishoo lahaayeen hadday ogaa lahaayeen barnaamijkan aakhirkiisa waxa ka imaanaya booqashada ay isku sameeyaan way yar yihiin labadooda qofaana jaanis gaad ah ama wiilkaa jaanis gaada ama gabadhaa jaanis gaada wiilasha ama ragga waaweyn way ka imaataa qodbasiradu gabadhana way ka imaataa wiilkana way ka imaadaan Een, inta badan labadooda qofka barnaamijkaas rabaa si qofta kale oo u qanciyana wuxuu ka qaadaa xoolo badan uu siiya uu ku bixiya qofkaas siduu uga gadi lahay maxaa ka imaada cawaaqibka ka dhashaa maxay tahay qodbasirada masaafada waa soo xirna baabkeedii laakiin qodbasirada qodbasirada waxaa ka imaada kowrta furiina asal u ah waqtigu horaba ha qaato ama bil ha ahaato ama sanad ha ahaato midda labaad waxa waaye caruuraa ku lunta labadooda ama gabadhiyaa ilma qaado oo wiilkii sidaas uga haraa mana soo xiriirinaayo sababtaa way isku cusbaayeen sababtaa wiilka waalidkiisana lama yaqaano oo hore usoo dhuuntayba caruuraa ku lumayda meeshaas gabadha badanaa haya ilma sidaas oo kaleeta midda kaloo jirtaa waxa waaye weji xumo gabadhii xaafadda u dhex taala wiilka waxba lagama ogaanin laakiin gabadhii yaa guursaday lama yaqaano ciddii ma taqaano habartii ma taqaano xaafadii lagama yaqaano ilaa hadda neel la sheegay iyadun baa taqaana iyada unbaa taqaanaa midda kaloo imaataa waxa waye cabsi mustaqbalka ah gabadhaan si u sheegayda najax waxay tiri gabadhaa waxay tiri saddex sano saddex nin ay soo martay gabadhaas waxay qabtaa cabsi ah mustaqbalkeeda habeenka baaska ee gurigeeda ay baasi doonto taxaankii gabarnimada dhibaato badan u taala maku gudbi Su'aalo doontaa?
badan.
Maku soceli doontaa?
aad bay umaasan tahay Eh, axmed abshir marka laga hadlayo axmed nuur eh, waxaa jira caqabado waaweyn oo dhallinyarada dhaqaalaha iyo daruufaha dalbaa jira laakiin haddana doodihiinu macnay samaynayaan inaad tidhahdaan guurka hala dedejiyo iyo sababaha keena guurdaha waad ogaateen De- sidee sidee laysku guursan karayaa haddaan wala kaftamo dhexdiinaba ka bilaabe najax wuu fadhidaa cabdiqaadirna wuu joogaa sidee loo sidee xalka lagu heli karaa Eh, cabdiqaadir waa mahadsan tahay anigu waaba guursaday markaan guursanayana markaan musharax miyi haddii loo baahda midda labaad waan waan ahay musharax dhinacaas kuwa laba labada isku diyaarinaayo gabdho badanaa diidiida laakiin inta badan way ogolaadeen akhiiran annagaan laka rabaa siyaasadii ay nagu ogola lahaayeen najax xitaa hadda intii la qudbaysan lahaa inaan laba kal- ku labayso way ogosha Haye.
intii la qudbaysa- qudbaysiraysan lahaa oo la qarsan lahaa saasaana sharafta ku jirtaa Eh, eh, markaan guursanayna cabdiqaadir runta markaan kuu sheego lacagaan haysto aniga kumaana guursan Eh, dhallinyaradaan lamid ahaa shaqala-aanaa i haysay eh, duruuf la- duruufaa i haysay haddana saasoo tahay waa guursado oo reerka waa ii dhaqan yahay bilna waa haystaa haddana waa shaqaystaa markaan guursadaan shaqo fiican helay Eh, eh, eh, eh, guurkuna waxaa ku jiraba sh- shaqo oo dhan iyo sharaf oo dhan iyo dhaqaale iyo adduunyo iyo hanti iyo caruur iyo ilmo kulli nebi maxamed aa noo sheegayo guurka barwaaqaa ku jirta barwaaqaa ku jirto Eh, eh, sababaha ugu badan oo oo- oo waxaa rabaa dhallinyarada inaa xalka usoo gudo halka intaad usoo gudbin sababaha guurka dhalinyarada ka daahaysaan rabaa inaan qodobaan iloobe ku daro Eh, waa guurkii oo la adkaynayo waarkii oo gabdhahoodii ku bixinaya ama lacag ku xidhayo dhalinyaradii ku xidhayo Eh, inta badanna nebi maxamed sal alay slam wuu reebay wuuna nahiyey wuu nahiyey gabadha nebigu wuxuu sheegay gabdhaha waxaa ugu khayr badan aysaruhuna mu'una midda ugu eh, eh, meherka fudud ayaa ugu khayr badan ayaa la sheegaa gabdhaha laftirkooda meherkii adkaynayaan waaridkii waa la adkaynayaan xalku marka xalka wuxuu ila tahay aniga eh, culimo badanaa joogta dalkan oo naga aqoon badan lana kaashanayno eh, xuluusha markaan natiijada aan gaarno iyo sheeg eh, doodaha aan dhamayno xalka aniga aragtideyda iyo inta cilmi ilaahay siiyo waxay ila tahay in waalidiintuna eh, baaq aan u dirno oo oo guurka la fududeeyo eh, gabdhuhuna aysan nikaaxa ama meherka aysan adkaynin eh, dhallinyaradiina shaqo loo abuuro oo shaqo helaan si si ay masruufkoodii u helaan arrimahan qarsoodiga oo lala fakanayo oo eh, eh, caqabadaha badan walaalahay ka sheekeeyeen guurka qarsoonna guud ahaan ama masaafaha lasla ha laisla fokada ama eh, eh, si hoose ha laisku qudbisiraystee in intaba la joojiyo najaxay
xalka wuxuu leeyahay inaadan mahadkana aadan badin aabbana uu yidhaahdo gabar qangaara i joogtee qof hijaaba ha yimaado marka labada mad heli karaa waa la heli karaa adiga xaggaaga aniga xakay haa waa la helayaa laakiin wade waa in la helo qofka ku dhiiran lahaa ninka ku dhiiran lahaa inuu saas dhaha waa in la helo wiilashan anigu waxaan leeyahay dee isku kalsoonaada gabadha dunida u qaalisan lacag yar gabdhuhu soomaaliyeed ma ahan horta marka la leeyahay hablaha lacagtay badiyaan iyo way adkeeyaan wallahi uma malaynahay anu taas laakiin kalsooni hadday ku jirto wiilka intuu u yimaado reerkeeda u malaymaya aabba inta lasoo fariisto oo las- lasoo sharfay inuu diidaya gabadhiisa aabbaha abiyaash u walba aan yaradaa ma diidahay oo u lacagta jecel gabadhiisa weliba waxa la- samanka la joogo waa saman hablaha iyo iyo inamaha laisku guurinayo oo lasla rabo saman waxaa la joogaa fidnaa la joogaa u malaynaya aabba diidahay oo dhahaya intaasoo lacagan kugu xiraya marka iyo waxaan dhahay anu dhalinyarada qiil ha wiilashow qiil ha ka dhiganina gabadhu lacag badan bay eh, inagu xirasaa dhaqaale inagu xirasaa qiil yaa laga dhigan guurku waa fudud yaha la guursado maamaa baa dhahaysi guur la-aan waa guri la-aan marka si guryo loo helo guryo u badaan ha la guursado anigu dee diyaarba waa inaan guursado dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaas ayaa kusoo koobayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti noogu ahaayeen axmed abshir geedi oo ah hal abuuraha machad loogu magacdaray machadka horumarinta qoyska ee guryasamo najax aadan faarax oo ah madaxa machadkaasi iyo cabdulqaadir xaaji xuseen intaanu kulmi doono barnaamijka lamida waa cabdulqaadir maxamed cabduloodi kaa tegayo sidaas iyo nabadgelyo
waatahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a haatana kusoo dhawaada qaybtii ciyaaraha
haddaan dhegaystayaal idin dulmaro qodobo goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan weeraryahanka naadiga kubadda cagta manchester city sergio aguero ayaa laga ganaaxay saddex kulan naadiga manchester city taasoo ka dhigan tahay in kulanka derbiga ahee labada manchester ee tobanka bisha sebtembar dhixi doona uu aguero ka maqnan doono naadiga waxaa guddi u fadhiistay kulan aguero markaasi lagu qaadaa dhigayay qaab aan wanaagsaneyn uu kula dhaqmeeyo ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta west ham ee winston reid kulankii saddex gool iyo gool ay naadiga manchester city ku adkaatay islamar ahaantaasna suxul uu ku dhuftay ciyaaryahankaasi ayaa waxaa la sheegay in aguero ay tahay inuu saddex kulan ka fadhiisto naadiga kubadda cagta manchester city waxaana saddexdaasi kulan ku jira kulanka ugu soo horeeya kulanka ugu dambeeya aaniraadaya tobanka sebtembar ee naadiga city iyo united ay yeelan doonaan feeryahanka anthony joshua ayaa isku diyaarinaya inuu difaacdo feerkiisa miisaanka culus ee caalamiga i b f ta kadib markii uu la- uu feertami doono 26 novembar isagoo antony joshuan uu yahay feeryahan aan marnaba laga guulaysan intii uu feer- feerkaasi ciyaarayay dhegaystayaal xubintii ciyaarahana halkaas haynoo joogto
waa tahay dhegeystayaal jamaal aad ayuu mahadsan yahay waxaanu soo gaarnay gabagabamadii barnaamijkeeni dhalinyarada ee duhurnimo heesta aanu idinkaga tegaynana waa hibe maxamed cudoon iyo muqdisho dhegeysi habboon
haddana waan ka magaya anigu waan mil dhawaya haddana waan ka magaya anigu waan mil dhawaya mahadhada kalgacalkiyo midayda inuu ogade mahadhada kalgacalkiyo midayda inuu ogade ma muujiye jacaylka waan maldahaya naftayda waan waan maa weliya markayga wuu ka gurxaamaa muruga ciil mar baan qabaa markayga wuu ka gurxaamaa muruga ciil mar baan qabaa mala xumaan taaliya maa